waraf iyo shimbiro waris uma hayaan waayo waayo iyo xasan aadan samater dib ayaan ugu soo noqon doonaa heesaha iyo kaalintii maansada aan maanta idinku talagalnay marka horese waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii caafimaadka oo aan toddobaad walba halkan idinka soo tabinno barnaamijkeenna maantana waxa uu ku saabsan yahay cudurka loo yaqaano stroga ama faalidhka waxaana inoo soo diyaariyey cabdulaahi shiine oo halkan inooga soo jeedinaya cabdilaahi
kulanti wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa iyo idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka barnaamijkeena caafimaadka aalaaba waxaan kusoo qaadanaa cudurro aanu isleynahay dadkana dhagaysanaya waa kuwa ay ka faa'iideysan karaan caawana barnaamijka cudurka aan noogu haya oo aan doonaya inaan halkan idinkugu falanqeeya waa cudurka strooga soomaali badan ay u taqaano faaliga
cudurka starooga ama faaliga waxaa sababa xididada dhiigga geynaya maskaxda oo qalala qalalkan waxaa keeni kara laba arrimood dhiigga oo xinjirooba ama guntama oo sidii loogu talagalay aanu dareerinin ama xididada dhiigga oo dilaaca dabadeedna dhiig ku fura maskaxda maskaxda ayaa kadib waxaa ku dhaca hawala-aan taasoo dhaawacda ama disha unugyada maskaxda iyadoo sababta in qaybo ka mida jirka ay gabaan shaqadooda ama ay naafoobaanba cudurkana wuxuu caadiyan ku dhacaa dadka waaweyn laakiin cid kasta ayuu heli karaa waxaa inta badan keenaa cudurka dhiigkarka cabidda sigaarka sonkorta iyo cudurada wadnaha oo aad qabto inta da-daadu ay kordhayso khatarta cudurkana waa ay sii saa-idaysaa cudurkan waa mid halis ah oo haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn gaarsiin kara jirka dhaawacyo adag daqiiqad kasta oo dhaafta bukahan ah waxa ay leedahay dhibaatadeeda ee ha fududaysan si deg deg ah ugu wac ambalaaska ama emerjensiga u tag maxaa lagu gartaa cudurka cudurka waxaa lagu gartaa calaamooyin kala duwan hal dhinac oo jirkaaga ah oo sida wejiga gacanta ama lugta oo aad wax ka dareemi weyso ama aad dhaqaajin kari weyso aragtida oo yaraata gaar ahaan hal il oo aad wax ka arki weyso hadalka oo ku dhiba wareer iyo adigoo u dhaadhacaysid sidii qof cabsan oo kaleeto madaxa wareer oo aada u fara badan dhareerka oo aadan cishan karaynin marmarka qaarkoodna waxaa dhacda kaadida iyo saxarada inuu qofka cishan weeyo sidee looga hortagi karaa cudurkan cudurkan waxaa looga hortagi karaa si joogto ah adigoo iska cabirtay dhiigaaga si uusan kor ugu kicin dhiigaaga xaddii aadan ka warhaynin joojiska adigoo joojiya cabitaanka sigaarka adigoo samaysid jimicsi ama aksasa joogto ah oo maalin kasta ah isla markaana iska ilaalisida ama aada kontaroolshada cudurka sokorta ama soomaali badan ee u taqaana kaadi macaanka adigoo iska yareeya subaga la yiraahdo kolestaroolka ama cuntada ay ku badan tahay kolestaroolka adigoo cuntid raashin ay ku yaryihiin cusbada haddaba waa maxay tallaabooyinka uu qof samayn karo si uu u badbaadiyo qof hadduu ku arko cudurka hayo ama uu ku arko calaamooyinkan kursoo sheegnay ugu horeyntii waa inay si deg deg u wacdaa ambalaaska sida ugu dhoqsaha badan waxaa loo baahan yahay qofka inay bukaanka aada u jiifisa adigoo kor u qaadaysa madaxa iyo garabkiisa uguna dhig barkin ama waxyaabo jilicsan kadibna dharka ku dhegan waa inaad ka furfurtaa u jaleeci bukaanka madaxiisa dhinaca uu u dilqanayo hasiinin bukaanka wax cunto ah ama cabitaan ah hubi inuu bukaanku neefsanayo haddii aad aragto in bukaanka uusan neefsanaynin dhuuntiisana xiran tahay waxaa muhiim ah degdegba inaad dhinac ugu jiifiso si matagga iyo dhareerka bukaanka ka socda uu uga daato waxaa muhiima soddonkii daqiiqababa bukaanka inaad u rogto dhinaca kaleeto indhahana aad ku hayso oo aadan ka fogaan si aad ula socoto xaaladda isbedelaysa ee bukaanka haddii aad aragto in bukaanka uu suuxsan yahay ama uusan neefsanaynin qofka waxaa looga baahan yahay si deg deg ah inuu u bilaabo gargaarka deg dega isagoo xabadka bukaha riixaya soddon jeer kuna celinaya inta ayaga imanayaan gargaarka deg dega ama inta uu ugaad ka daalaysid waxaa muhiim ah qofka cudurka uu haya sida ugu dhaqsaha badan in lala gaaro goob caafimaad si loo badbaadiyo ama looga badbaadiyo cudurkan halista ah oo haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn naafeyn kara ko sababi karana qofka in uu noqdo qof naafo ah nolosha intiisa ka hartan marka la geeya dhakhtarka ayaa takhaatiirta inta badanan waxa ay qofka kula cararaan qolka raajada si ay uga qaadaan raajo madaxa bukaha si u ogaadaan inuu dhiig ku furan yahay madaxiisa iyo in kaleeto kadibna marka ay ogaadaan inuusan dhiig ku furan yahay iyo isna ku furnayn ayaa waxaa la sameyn karaa go-aanka ah in bukaha sida ugu dhaqsaha badan loogu bilaabo daawo burburinaysa xinjiraha dhiigga ah ee xayirahaya dhiigga u socdo maskaxdaada taas oo u ogolaanaysa qofka islamarkiiba in uu dhiigga maskaxdiisa ay helaysa ay kusoo noqoto sidii caadiga ahaa haddaba inta aan barnaamijkan barnaamij lamid aan dib isugu maqli doono anigoo cabdilaahi shiina waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
وذياب